Ifraa xasan xuseen oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku guuleysatay in ay meel wanaagsan ka gaarto ganacsigeeda iyadoo hadda magaalada ku iibiso dahabka ay dumarka xirtaan ganacsigan oo ay kasoo bilowdo meel hoose iyadoo ay gurigeeda ku iibin jirtay haywareerinta baatiyada ay dumarka xirtaan waxaana dhaqaalaha ay ka heshay ku furtay goob lagu iibiyo dahabka iyadoo ku maareysa caruur ayay dhashay raadiyo beerlulo ayay uga warantay sida ay u shaqaysato waxaan gadaa ganacsigeyga uu yahay dahabka waa ku noolnahay marka waa kaasaa ganacsigaaga marxaladihii kala duwanaa uu soo mar bal wax nooga sheeg
wallaahi marxado kala duwan uu soo maray ganacsigeygo maadaama aan kasoo bilaabay meelo hooso oon haywareerin gaday oon wax kale yaabo kaleentoo jamla dhar jamlaa aan keeni jiray hadda marka hadda heer fiican uu ii mari haayaa marka waa kaasaa caqabadihii aad kala kulantay muddadii aad ku jirtay soo kabashada ganacsiga inaad suuqan ilaa heerkan kasoo gaarto maxaa ka mid a
wallaahi waxyaabo badanaa kamida maadaama adigoo hooyo ah aad ganacsanaysid mar umul aad iska tahay mar uur aad leedahay dhabar adeeg aad u tiro badanoo kaa rabaa marka iyo dadaal waxaan baaqahoon diri lahay gabdhaha anigoo kaleente eh inay isku dhabar adeegayaan qof walba wuxuu dadaa qofkii dadaalo wuu gaaraa dadaalkiisu marka waxaaba laga yaabaaba inuu ninka danyar iska yahay inuu macalin iskuuloo kaleento yahay inuu si kaleento uu usoo qaraabto maadaama uuna qofka kaafin karin asiga qofka markuu shaqaysto wax badanuu gurigiisana noloshiisa maareyn karaa nolosha dadkiisana uu ka maareysan karaa marka gabdhaha waxaan ku dardaarmin laha walaalaha inay dadaalaan inay shaqaysto ganacsiga ay abuurtay maamadan soomaaliyeed ayaa tusaale u ah sida ay haweenka uga go-an tahay inay kaalin muuqata ka qaataan maareynta reerahooda